أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhdan ay ku beegan tahay labaatanka bisha jamaadul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen wilaayadaha shabeellada hoose ee dhacda koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jiraha gumaysiga saliibiyeedda kenya taliyihii hore ee askarta kooxda riddada ayaa qiray in maleeshiyaadka murtadiinta ay si adah ula dhiban yihiin isticmaalka maanduuriyaha wejiga labaad ee xamlada irshaadul umma ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan dowladda cadowga ah ee turkiga ayaa sheegtay in markabkii labaad ay usoo dirtay soomaaliya xilli dowladdaas boob xooggan ku hayso khayraadka badda iyo beriga soomaaliya أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roona ah warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa howlgallo qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka kala fuliyeen wilaayada shabeellada hoose ee koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya marwaan moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen waddada xiriirisa degmooyinka wallaweyn iyo afgooye waxay ku soo qabteen sargaal murtad ah oo taliya ka ahaa isbaaro murtadiinta u taalay waddadaasa murtadka la qabtay oo ka tirsanaa militariga riddada taliya ciidanna u ahaa maleeshiyaadka isbaarada joogay ayaa waxaa sargaalka lagu magacaabaa sanay barre waxaa sidoo kale qayb ka ahaa maleeshiyaadka riddada ee sanad ka hor duulaanka ku qaaday deegaano ka tirsan shabeellaha dhexe sargaalka nolosha loo qabta ayaa qiray in muddadii afartan sideedii saac ay u dambeysay gaadiidka safarka ah ka dhaceenna lacagdan shan iyo toban kun oo doolarka maraykanka ahaa sidoo kale waxa uu intaa ku daray in toddobadii maalmood ee u dambeysay ay gaadiidka safarka ah kala degeen islamarkaana kufsadeen kow iyo toban haween ah oo ka mid ah haweenka muslimaadka ah ee ku safar waddadaas dhanka kale ciidamada mujaahidiinta waxay weerareen isbaaro murtadiinta u tiilay degmada afgooyi iyo deegaanka warmaxana geesiyada towxiidka ayaa si gaar ah u beegsaday isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta u tiilay tuulada warawoole waxayna mujaahidiinta howlgalkan ku dileen hal askari oo murtad ah oo ka mid ahaa maleeshiyaadka riddada ee isbaarada goobta u tiilay sidoo kale waxay mujaahidiintu weerarkan kusoo qanimaysteen laba mooto oo ay lahaayeen murtadiinta waxayna isbaaradan ahayd mid riddada si aad ah ugu dhibaateeyaan dadka iyo gaadiidka safarka ahaa dhanka wilaayada baay waxay ciidamada mujaahidiinta habeenkii xalay dagaal culus u qaadeen xerada murtadiinta ee xero koobaad ee degmada dinsoor oo ka mid ah goobaha cadowga allaah duulaanka ka sugan yahay wilaayada baay dhanka kale gobolka mandheera ee ku hoos jiro gumaysiga saliibiyadda kenya ciidamada mujaahidiinta waxay saaka ka mid u dhigeen kolonyo ka tirsan saliibiyiinta kenya oo ku socdaalaya duleedka deegaanka warguduudo ee hoostaga degmada ceelqaalow saraakiisha mujaahidiinta waxay noo xaqiijiyeen in kamiinkaasi ay ku baktiyeen saddex askari oo kufaarta kenya ah halka ay ku dhaawacmeen laba askari oo isla kufaarta kenya ah waxay sidoo kale mujaahidiintu weerarkaas u gubeen gaari kooyal ah oo qordhashii ka saaran yahay geesiyada towxiidka ayaa har iyo habeen fuliyo weeraro kala duwan oo lagu dhaafeynayo cadowga allaah ee duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta dhanka kale qarax ay mujaahidiintu maanta ka fuliyeen xaafadda xoosh ee degmada dharkeenle ee magaalada muqdisho ayaa lala eegtay fariisin ay ku sugnaayeen maleeshiyaad dharcad ah waxaana ku dhintay hal askari laba kalena waa ay ku dhaawacmeen sidoo kale qarax ay mujaahidiintu maanta ka fuliyeen degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa lala eegtay guri uu degan yahay taliyaha maleeshiyaadka riddadaha ee dharcadka degmada kaaraan balse waa uu ka badbaaday qaraxaasi waxaana ku dhaawacmay labo askari oo ilaaladiisa ah taliyihii hore ee askarta kooxda riddada ayaa qiray in maleeshiyaadka murtadiinta ay si aad ah ula dhiban yihiin isticmaalka maanduuriyaha abuuxasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo eegaya taliyihii hore ee maleeshiyaadka murtadiinta jenaraal ibraahim muxyidiin oo ka hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in maleeshiyaadkiisu ay ku dhiban yihiin isticmaalka maandooriyaha noocyadiisa kala duwan kaasoo ay canshuurta kooxda ridada soomaaliya murtad ibraahim muxyidiin ayaa sheegay in maandooriyaha uu si xaddhaafa dalka u soo galo dhibaato aada u xooganna ay ku haysa maleeshiyaadka kooxda ridada kuwaasoo si joogta a u isticmaalo wuxuu ku soo celceliyey in dhibaato aada u xoogan ay maleeshiyaadka murtadiinta kala kulmaan isticmaalka maandooriyaha oo ka mid ah ahdaafta ay u dagaalamayaan maleeshiyaadka ridada culays aada u weyn ayaa ka jira oo ah dhinaca baalka la yidhaha maandooriyaha maandooriyuhu dhibaato badan ayuu u geystay ee bulshada ciidamadu ay ku jiraan wax badan ayaa ciidanka uga halaabaya waayo ganacsatadiina way soo dejisaa wuxuu u socdaa taasoo dhibaatadeeda aan ka aragnay gudaheenna dalku wuxuu khatar u gelayaa baalka la yidhaahdo maandooriyaha arrintaasu dhibaatada ciidanka ay ku hayso dhowaan ayay ahayd markii taliyii hore ee maleeshiyaadka ridada murtad ibraahim muxyidiin uu xaqiijiyey in maleeshiyaadkiisa lagu jebiyey furumaha dagaalka kuna jahwareereen dagaalka ka dhanka ah islaamka iyo ehelkiisa mahadsanid abuuxasaan wejiga labaad ee xamlada irshaadul umah ilaa sabiili rashaad ayaa si dardar leh kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan yaasir moxamed ayaa warbixintan inooga diyaariyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayadii hiiraan waxaa si habsami leh kaga socota wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad waxaana fagaaro ku yaala degmada ceelcali lagu gubay waxyaabaha mamnuucaadka ah sida waxyaabaha dhacay moobilada shaashadda iyo waxyaabaha kale ee dhibaatada ku ah nolosha qofka muslimka ah bulshada ku dhaqan xaafadaha degmada ceelcali ayaa isugu soo baxay fagaaraha lagu gubayay waxyaabaha dhacay iyo waxyaabaha kale ee mamnuucaadka ah ee ciidamadii xisbadu kusoo qabteen howlgal ay ka sameeyeen suuqa degmadaasi odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka ganacsatada degmada ceelcali ayaa si weyn usoo dhoweeyey wejiga labaad ee xamlada ka dhaqangashay degmada ceelcali waa degmada ceelcali waxaana uga hadli u haynaa oo xalfadda lasoo dhigay waxay ku saabsan tahay dacwooyinkii maalmahan socday ee ku saabsanay waxyaabaha dadka iyo dalka iyo diinta intaba wax u dhima oo ay ka mid yihiin waxyaabaha dhacay oo raashiinka ah oo cudurrada xuxun oon daawo lahayn laga qaado iyo waxyaabaha alxamdulilaahi sidii bacyaalkaoo kale ee dalkana waad guuriyo bacda sidaad ku aqaantiin geedaha hadday qabsata waa qallalaan alxamdulilah xoola hadday cunaanna waa huudaan aqrina waa dhintaan dhibaato badan ay leeyihiin intaas ayaan ka alxamdulilaahi maanta xalfadeed aan u joognaa ilaahigii noo suurogeliyaa ku mahadsan waxaa kaloon mahad ballaaran u celinayaa walaalaha shaqadaan qabtay ee naga soo dhex saaray awsaaqdan faraha badan leh qarnigooda uu dhammaaday ay dhici karto haddii la isticmaalo inay dhaliyaan virus laga helo cudurro maaragtay aan hore loo arag ama aan la dareemi karin inay dhaliyaan laga yaabo nimanka walaalahaasu waan u mahad celinayaa iyagoo wata shaqadoodii loo egmaday caamka ahayd oo soo gaartay walaayada ehel cali ee ahayd irshaadul umma ilaa sabiili rashaad allaha suurogeliyaa ku mahadsan walaalaha qabtayna aaday ugu mahad celinaya mahadgaar ay leeyihiin runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay annagoo ah bahda ganacsatada runtii waxaa jirta waxyaaba badan oo aan la dareensanayn dadkana kolley biniaadam waaye dadka qaar in dhexjeclo gasho wax suuragal laakiin dadka badankooda waxyaabaha wax keenaya dhacay in lasii iibiyo waxyaaba qaar oo taariikh oo bug ay saaran tahay oo dadkii taarikhdaasay ku qaldamayaan iyo waxyaabaha dheedkooda uu tirtiran yahay oo dadkii si muuqato oo waadaha haysan uu arkaynin ma dhihi karno dadkii alaab dhacday iyo si ku talagal ah ugadanayeen waxyaaba qaar oo qoontar ay keentay iyo waxyaaba taariikhdooda si qaldan ay u qoran tahay ama ay baaba'san tahay waxyaabahaasoo iskaashaday ayaa keenay qaan jasaakumullah khayran arrintaas waxay noqotay arrin najaxa dadka muslimiintana aad bay ugu farxeen waqaasan degmada reeceel cali owle markii horeba dadaalkooda wuu fiicnaa haddana markii laga suuliyey waxyaalihii maaragtay nafta ibsaanka dhibhayay aad bay dadku u farxeen ee faayodhowrka iyo badqabka ummadda in la ilaaliyo ummadda muslimiintaha degmada ceel cali way qaateen tan iyo markii wilaayadii hiiraan ku dhawaaqday in la gudagelay wejiga labaad ee xamlada irshaadul ummah ilaa sabiili irshaad ayaa waxaa degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan si dardar leh kaga socota wejiga labaad ee xamlada mahadsanid yaasir ugu dambeyntii dowladda cadowga ah ee turkiga ayaa sheegtay in markabkii labaad ay usoo dirtay soomaaliya xilli dowladdaas boob xooggan ay ku hayso khayraadka badda iyo beriga soomaaliya nuur cali warsame abusheyba ayaa warkaasi inoo haya nidaamka daaquudka turkiga ayaa sheegay in markabkii labaad oo ay leedahay uu ku soo xirtay dekadda weyn ee magaalada muqdisho markabkani ayaa ka qayb qaadanaya boobka shidaalka soomaaliya ee dowladda turkiga ka wado xebaha dalka soomaaliya saraakiisha safaaradda turkiga ee magaalada muqdisho waxay sheegeen in markabkan uu caawinayo markab kale oo dhowaan ku soo xirtay dekada muqdisho kaasoo dowladda turkiga ay sheegtay inuu sahmin iyo shidaal baaris ku samaynayo xeebaha soomaaliya kooxda riddada soomaaliya ayaa kal hore dowladda daaquudka turkiga u saxiixday inay boobto shidaalka iyo khayraadka dhex eegaaga xeebaha badda soomaaliya mahadsanid abushayba guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu